barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
hor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaada ah waana afar iyo labaatanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada magaalada jabuuti oo bilaabay howlgal ay dhiig ugu shubayaan dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii oktoobar
waxaan u diraynaa tacsi qaran baan u diraynaa oon leenahay walaalahayga soomaaliyeed waan garab joognaa aad iyo aadna waan uga xunnahay hadda jabuuti waxaan bilownay in dhiigagayga aan ma garanaysaa in shubno saan ugu dirno shacbiga walaalihiina soomaaliyeed
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi oo samaystay koox faneed ay ku soo bandhigaan heesaha casriga ah gaar ahaan nooca loo yaqaano raabka
waxaan sidoo kale barnaamijka inta uu socdo ka marnayn dhinaca iyo heesaha
xubintii ciyaarahana waannu idiin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay inaysan baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado in ay dalkaasi ka dhacdo khamiista haddii mucaaradku ay diidaan inay ka qayb galaan doorashadaasi haddii kaleba isagoo magaalada nairobi kula hadlayay taageerayaashiisa ayuu uhuru kenyatta sheegay in doorashadu ay qabsoomi doonto ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay wuxuu ka codsaday taageerayaashiisa inay si xoogan isugu soo baxaan oo ay codeeyaan hogaamiyaha mucaaradka raila omolo odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inuusan ku qanacsanayn hanaanka doorashada iyo guddiga doorashooyinka dadka lafagura siyaasadda ayaa ka digaya cawaaqib ka dhalan karaya doorashadani haddii aysan ka qaybgelin mucaaradka islamar ahaantaasina doorashadu markaasi shaki la gelin karayo sida ay u dhacday xalaalnimadeeda
waxaa sii xogeysanaya xiriirka dhinaca difaaca ah ee ka dhexeeya wadamada iiraan iyo suuriya sida ka muuqata booqashada uu dhowaantan dimashaq ku gaaray taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka iiraan genaraal maxamed baaqiri labada dal waxa ay qalinka ku wada duugeen warqad is-afgarad ah oo ay ku caddaynayaan qorshayaashooda la xidhiira sii xoojinta iskaashiga iyo isku xirnaanta dhanka milatariga ah jenaraal maxamed baaqiri iyo wafdi uu horkacayo oo isugu jira madaxda ugu sarreysa ciidanka iiraan ayaa booqday furimaha hore ee gobolka xalab ee waqooyiga ku yaala halkaasoo ay fadhiyaan inta badan xoogaga iiraan ay taageerto booqashadan ayaa timid wakhti kooban uun kadib markii uu ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ku goodiyey inaanu marnaba ogolaan doonin joogitaanka iiraan ee dhinaca milatariga ah ee gudaha siiriya dadka siyaasadda ka faalloodana waxa ay sheegayaan in xilliga booqashadani ay ku soo beegantay ay tusaale u tahay madax adayg ay iiraan ka muujinayso hadalka ra-iisul wasaaraha israa'il
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a markana aynu gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno dhallinyarada magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxay sameeyeen howlgal ay dhiig ugu deeqayaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay isgoyska soobe magaalada muqdisho ay ku dhinteen dad aadu fara badan tiro kalena ay ku dhaawacmeen dhallinyaradaas ayaa sidoo kale daroonkooda ka hadlay cabdixakiim maxamuud shirwax ayaa warbixintan inoo haya
dhallinyaradan oo u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa sheegay inay ka xumaadeen qaraxaasi iyagoo bilaabay howlgal ay ku shubayaan dhiig soconaya muddo toddobaad ah samatar muuse waxa uu ka mid yahay dhallinyaradan magaalada jabuuti aad iyo aad baan ma garanaysaa uga xumaanay waxaan u diraynaa tacsi qaran baan u diraynaa oon leenahay walaalahayga soomaaliyeed waana garab joognaa aad iyo aadna waan uga xunnahay hadda jabuuti waxaan bilownay in dhiigagayga aan ma garanaysaa in shubno saan ugu darno shacbiga walaalihiina soomaaliyeed waxaa kaloo aan maqlay ilaa soddon docteer iyo baramedic isla socday inaan ay xamar ay tegeen uu ku jiro wasiirka iyaga caafimaadka doctor jaamac ilmaukiye taas waxay cabiraysaa in aan nahay dad walaalo ah oo magaran isku ma garanaysaa dub iyo diir intaba ah oon garab joogno waxa aan bilownay saaka ayaa la bilaabay maybe wuxuu socon doonaa wiig buu socon doonaa xarumooyinka caafimaadka ee dhakhtarka weyn iyo dhakhtarada oo dhanba waa la shubayaa dhiig kolley wax ka qaalisan biniaadanku waxa ugu qaalisan uu bixiyo waa dhiiggiisa dhiiggayga waan u shubnay waani garab joognaa baan leenahay shacbiga reer soomaaliya sidoo kale dhallinyaradan ayaa ka hadlay sida ay u arkaana gurmadka laga galay dhibaatadii ka dhalatay qaraxasi iyagoo shacabka soomaaliyana u soo jeediyey inay dhibka iska dulqaadaan waa sida uu sheegaya khadar xasan ismaaciil aad iyo aad baan u cambaarina aadna waan uga xunnahay marka saddexaad waxaan aad u hambalyeynayaa oon u soo dhoweynaya oon leeyahay jasaaka allahu khayr cid kasta oo ka qayb qaadatay taakulaynta dadka haddii xoog noqoto haddii dhiig noqoto hadday taakule noqoto oan uga horreysanaya dowladdeeda jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo hiil iyo howla garab taagan ummadda soomaaliyeed iyo wasiirka caafimaadka doctor jaamac cilmi cokiye iyo dhakhaatiirta jabuutiya tagtay waxaan leeyahay aad iyo aad baan ambalyanedi ku diraya kolley ummadda soomaaliyeeday haddaad maalin kasta bilaash ku dhimanaysaan aniga aragtideeda waxay la tahay inaad dhiidhidaan ood xumaanta diidaan ood xasuuqa diidaan idinkoo dowladna waxba ka sugin shacab ahaan inaad kacdaan idinkoo su duuban geesta kale waxa ay sheegeen in arrintani ay saamaysay noloshoodii caadiga ahayd maxamed cali dhabar oo ka mida dhallinyaradan ayaa sheegay in maalinta qaraxuu dhacay ay ku beegnayd dhalashadiisii islamarkaana ay isu beddeshay murugo kadib markii qaraxaasi u dhacay isagoo dhallinyarada soomaaliyana ugu baaqay inay isu tagaan islamarkaana ay heshiiyaan maalintaas ani maalintii waxay dhalashadeeda xusiyahayd farxaddeedii waxay isku beddeshay muguuro allaha caafiyo intii dhaawacii ka soo gaadhay intii dhimatana ilaa u naxariisto naxariistiisana ilaa ka waraabiyo waa garab joognaa mar kaste madaxweynaha waddanka ismaaciil marka xilli kasta uu garab joogaa waa in la isku tago waa in dhallinyarta soomaalidu isku tagaan waa inay heshiiyaan waa inay xooga wala saaraan wixii cadowga ka soo horjeedaa dhowaan unbay ahayd markii dowladda jabuuti ay magaalada muqdisho u dirtay koox halwadeenna caafimaada si ay gurmad uga galaan khasaarihii qaraxaasi ka dhashay waxaanay dhallinyaradani sheegeen inay tallaabadaasi ku faraxsan yihiin waa sida uu tilmaamaya cabdilaahi aadan siciid wallaahi hadda waan ku faraxsannahay madaxweynaheena dalka alxaaji ismaaciil cumar geelle iyo wasiirka caafimaadka doctor jaamac cilmulkiye dhiirigelintay qaateen iyo heegankay galeen isla markiiba baaqii madaxweynaha farmaajo uu dalbaday in lasoo gurmado jabuuti waxay ahayd waddanka koowaad ee ka qayb galaa iyadiyo dalka turkida walaalahana ee islaamka marka waan ku faraxsannahay doctoorinta loo geeyey gaar ahaan waxaan ku dila jirnay inaan dhiig reer jabuuti dhanyarto dhan ee wala shubaan oon caawino waa dad soomaaliyeed dad soomaaliyeed jabuutin waxay weyaan dal walaala ah oo heegan iyo afar iyo labaatan saac ayaan ku jirnay in dalka soomaaliya uu noqdo nabad waana waxaan ku dali jirnay insha allah inaan dhiig iyo maal iyo wax walba inaan huurno cadowga soomaaliyana ilahay ha ka dulqaadan leenahay tallaabadan ayaa ka mid noqonaysa dadaallo kala duwan oo gudaha soomaaliya iyo dibaddaba laga sameeyey oo loogu gurmanayay mashaqada ka dhalatay qaraxaasi ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan oktoobar kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqol oo qof
aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdixakiim maxamuud shirwax oo warbixintaasiina la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqlaysaan haatana kenya magaalada nairobi waxaa ku nool soomaali aan yarayn oo badankooda ay ka soo carareen colaadaha ka oogan soomaaliya waxaanay muddada ay halkaasi ku noolaayeen dhinacyo kala duwan ka galeen howlaha magaaladaasi ka socda qaar ka mida dhallinyarada magaalada nairobi ayaa dhowaan samaystay koox faneed ay ku soo bandhigaan heesaha nooca loo yaqaana raabka oo ka mida kuwa ay si weyn u xiiseeyaan dhallinyarada muddooyinkan dambe qaar ka mida dhallinyaradan oo ka kala tirsan kooxo kala duwan ayaa waxaa la kulmay wariyahayaga khadar maxamuud xareed oo warbixinta noo soo diray
igdambeeyow ilaali cadowga waddankayga maalin kasta gaaja qaylo badani qaac kobsi badani dhaac dil carar baddahay ku dhammaadeen qurbaha ayna baadan soomaaliya ha nolaato naga isla dhaanaanahe dhibkama iska dhaafna haddii aad dhammaata andugumdaagum iska dhigtan caalal xumo soo ma aha dooxinkaagubadays daarajeyna aydan helin ayan darra soo ma aha guruub guruub guruub guruub naga daaya waa dhallinyaro soomaaliyeed oo fanaaniin ah oo dhowaan fanka ku soo biray waxa ay ka kala tirsan yihiin kooxo dhanka fanka qaabilsan oo ay iyaga ka hergeliyeen xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee islii ee magaalada nairobi dhallinyaradan fanka aad ayay u jecel yihiin waxayna sameeyaan kadibna ay ku heesaan heesaha raabka loo yaqaano heesaha ay sameeyaan waxaa aad u jecel amaba dhegaysta dhallinyaro kale oo isugu jira gabdho iyo wilal ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi maxamed aamiin wesbi waxa uu ka mid yahay kooxda dhallinyarada kulmis ee ka dhisan xaafadda islii waa koox dhallinyaro ah oo soo saara heesaha raabka magacaygu waa amiin oo ku magac dheer wisby waxaana ka mid ahay dhalinyarta ku nool magaalada nairobi qasaan islii koley waxaan hadda camal a qabtana waxaawaay kule fanka ayaa kusoo biiray mar dhaweyto walaahi dad badan baa i weydiiyey laakiin waxaad malaysaa wixii inay adiga wax kugu dhex nool yihiin markaad u fikiraysid oo kaleeto ama markaad marka ayada aad diyaarinaysid waxaad moodaa inay wax kula tashanaya oo adiga dhexdaada ku jira inay yihiin sidaa unbay igu fududahay marka markaad samaynaysid heesta oo aad qaadaysid tusaale ahaan heesta raabka oo kale koley daacadada marka ayada ah taagan hadba meesha ayada a ula cuskanayo heeskayga unbaa unbaan adiga a kasoo muujiyaa oo viewgaas a ka bixiyaa sidoo kaleeto haddii uu maanta dhib usoo kordho oo kaleeto haddii wax victory ah ama horumar ah ay jirto
haddii aa ku yara dhufato miraheeda iyo qaabka u dhacayso miraheeda waxaa waaye igdambeeyow ilaali cadowga wadankayga maalin kasta gaajo qayla badani qaac kubsi badani dhaac dil carar badahay ku dhammaadeen qurbaha ayna baadan soomaaliya ha nolaato adeerkayow imaqal anigu waan dhiman laakiinse inta taagin dhalinta igu waca afgaala iyo muslin aniga ugu sheegi shaqiir qori wato wadamiir xumo matiqaadaan bugagta siisaan madada u dhigtaan jahli wuu baxay aftiin soo baxay wadani dhiiga kacay qaar ka mid a dhallinyarada soo saara heesaha raabka ee ku nool xaafadda islii aad ayay caan uga yihiin magaalada nairobi iyo guud ahaan dalkani kenya heesaha raabka ee ay soo saaraan waxa ay isugu jiraan kuwo ay ku wacyigeliyaan bulshada iyo sidoo kale heese ka hadlaya jacaylka xabiib f j waxa uu ka tirsan yahay kooxda xidigaha islii ee dhallinyarada soo saara heesaha raabka waxaana uu barnaamijkan uga warramay waxyaabaha ay qabtaan walaal magacayga waxaa la dhahaa xabiib waxaa la yaqaanaa f j xabiib waxaan ka mid ahay dhallinyarada xidigaha islii waxaana dhalinyarada fanaaniina waan badannahay kooxaananay waxaan qabanaa waan heesnaa dhalinyarada madaalinaa maanta waxaan sameynaa waan raab garayna anaga waxaa la lahaa soomaaliya barbaarti aan lahaa macnaa somalida wax u sheegnaa somaaliya barbaarti waa inaan ku raab garaya mataqana isku daya soomaaliya barbaarti inna way tahriibeen badi way dhammaadeen badaha cunaayo saxaaraha liibiyey meydkoodu yaala meydadkoodu yaalan hadiba dhammaysto dhalintii dhammaatay maxaan dhowranaynaa maxaan dhowranayna soomaalidin aawe dareenkeeni aawe madaxaydin aawe shaqamad abuurtaan maxaa keenay dhalintii inays wada dhiibaan dhulsheeya aadaan qoxootina laga dhigo dhalinay dhagaysta dhulkii qani weeye aska dhaafno saxaraha heesooyin badan qaadnaa manaha taas xagga tahriibka u sheegana mana dowladdina u sheegana macnaha inaan baaba'nay ma ahan oo keliya dhallinyarada waxa ay soo saaraan heesaha raabka ee sidoo kale walaal magacaygu waa shaafiyaanuti qarasto waxaa loo yaqaanaa qarasta waxaan ka mid ah kooxda xidiga islii oo in muddaaba ku sugnayd xaafadan dhowr sanana fan kusoo dhex jirtay labadii sano ugu dambeysay xaafadda si weyn uga soo hana qaaday dhallinyaroy dhallinyaroy dhaawaciyo dhimasho wax ka dheefi mayne inagu isla dhalane dhibkama iska dhaafna inagu isla dhalane dhibkama iska dhaafna haddii aad dhammaata andugumdaagum iska dhigtan caalal xumo soo ma aha dooxinkaagubadays daarajeyna aydan helin ayan darra soo ma aha guruub guruub guruub guruub naga daaya
waxyaabaha kale ee ay soo saaraan waxaa ka mid ah ruwaayado amaba filimaan ka turjumaya nolosha iyo wacyigelinta ay ka hayaan xaafadda islii ee magaalada nairobi nuurudiin maxamed waxa uu qaabilsan yahay qaybta soo saarista ruwaayadaha ee kooxdan dhallinyarada ah magacii waa nasrudiin maxamed oo ku magacdha nasrudiin honest marka sida waayahay nasrudiin maxaa maxaad qabataan run ahaantii horta dhallinyarada ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii aadaynu nahay horta waxyaabo kala duwan baynu qabanaa sida haddoo kale fanka marka la dhahan fanka waxaa ka mid ah heesaha ruwaayadaha waxyaabo badan baa soo hoosgalaya marka ani ahaan gaar ahaan shakhsiyan haddaan iska hadlo waxaan sameeyaa dhanka ruwaayadaha marka ruwaayadaha marka aan sameynayo waxay ku saleysan yihiin waxyaabaha ku dhaca bulshada sida bulshada soomaali weyn soomaali meel walba ay joogto dhaqankooda iyo waxyaabaha aan ugu baahannahay iyo waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah wax sax iyo negative iyo positive labadaba waan leenahay sidaa darteed ruwaayadaha aan sameeyo ama gruub ahaan gruub ahaanna way jiraan shakhsiyan badanaa horta gruubka gruub ahaan ayaa jiro hase ahaatee message waa ama fariin oo aan dadka ku gaarsiinayno dhalinyaro ahaan hadda waqtiga hadda aan joogno dhalinyarada marxaladooda markaa fiiriso waxyaabo badan ayay sameeyaan sida tahriibka oo kale khadar maxamuud xareed v o a nairobi aad iyo aad buu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay halkaaad ka dhageysanayseen waa v o a jacfar maxaynu xiga waa tahay jamaalow haatanna dhegaystayaasha iyo annagaba aanu ku wada nasanno codka cabdirasaaq anshax iyo heestii ka ilbahay xubigana haddaan idig barya urika uga dhiga waata watan xidhi albaabkii ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaad nooshahay iridiisa goorta ubax kugula sugi jiray ka ilbaxay ulashada warkeeda dhigay warkeeda dhigay ulashada warkeeda dhigay warkeeda dhigay xubigana haddaan idig barya urika uga dhiga waata watan xidhi albaabkii ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaad nooshahay iridiisa goorta ubax kugula sugi jiray ka ilbaxay ka ilbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray ka ilbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray
waa hagaag dhegeystayaal aanu intaasi kaga nimaadno codkaasi macaan ee cabdirasaaq anshax iyo heestiisii ka ilbaxay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan oo istuudiyaha igu heliyay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa goordhow aan idiinsoo gudbin doonaa kulamo ka tirsan koobabka la gedisan oo yurub laga ciyaari doono gaar ahaan dalalka spain iyo ingiriiska ha yeeshee qodobo kale goosgoos haddaan idin dulmarno ciryaan cristian ronaldo ayaa loo magacaabay laacibkii ugu wanaagsanaa ee fifa abaalmarin ka dhacday maalintii shalay magaalada london ee dalka ingiriiska waxa uu ka adkaaday labasoddon jirkaasi waddanka bortuqiiska u dhashay una ciyaaraan naadiga real madrid ceertoyda kale ah lionel messi oo labaad noqday iyo naymar oo isaguna saddexaad noqday sidoo kale tababarihii ugu wanaagsanaa ayaa noqday zinadin zidan iyadoo uu ka adkaaday labada tababare ee kale ah antony cont oo chelsea isagu layliya iyo sidoo kale allegri oo yuventus isaguna layliya eertoygii ugu wanaagsanaa ee fifa ayaa waxa ay sidoo kale abaalmarintaasi horudhac u tahay abaalmarino kale oo la bixin doono oo ku aadan balon dior cidda ku guulaysata kaasoo isaguna markaasi noqon doona marka ay kooxuhu iyo kabtanada tababarayaashuna ay codeeyaan dhegaystayaal naadiga kubadda cagta everton waxa ay celisay tababaraheedii iyadoo sidoo kale tababarayaasha hadda lala xiriirinaya naadigaasi uu ka mid yahay phil neville waxaana uu sheegay inuu xiisaynayo inuu noqdo ninkii bedeli lahaa ronald cuman oo maalintii isniinta shaqada laga eriyey kulamo ayaa maanta dhici doona dhegaystayaal oo ku aadan koobka krabwa loo yaqaano ama english football league cup iyadoo kooxuhuna ay isku arki doonaan naadiga swan city ayaa la dheeli doonta naadiga manchester united sidoo kale bristol iyo crystal balace ayaa dheeli doona naadiga banmouth waxay la dheeli doontaa naadiga middlesbra kulmada kale ee maanta dhixi doona ee koobkaasi waxaa sidoo kale ka mid ah naadiga kubadda cagta ee naadiga kubadda cagta ee manchester city waxay la dheli doontaa naadiga wolverhampton wondres naadiga leicester city waxay la dheli doontaa leeds united naadiga arsenalna waxay la dheli doontaa naadiga norwich city hal kulan ayaa horyaalka dalka talyaaniga laga dheli doonaa inter waxay la dheli doontaa zambadoria dhinaca iyo dalkaasi sbain coba del rey kulmo ka tirsan ayaa la dheli doonaa naadiga real murussia waxa ay martigelin doontaa naadiga barcelona oo koobkan difaacanaysa saragoza valencia ayaa dheli doona sidoo kale naadiga sevilla waxay la dheli doontaa naadiga cartagena naadiga kubadda cagta khitave alaves ayaa sidoo kale kulan markaasi kulmada kooba del rey ee ugu xiisaha badan ee maanta dhici doona koobka jarmalkana kooxuhu waxay isku arki doonaan naadiga brush dortmund iyo magdaburg ayaa dheli doona mens o five waxay la dheli doontaa naadiga holstein naadiga kubadda cagta ee bayan liverkusen iyo union berlin ayaa sidoo kale la wada sugayaa dhegaystayaalla kulmadan iyo waxyaabaha kusoo kordhana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo soco ee ciyaaraha xubinta ciyaarahan halkaasaynu joogto
imaal axmed cismaan aad buu u mahadsan yahay wuxuu inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha ee qaybta ka ahayd barnaamijka dhallinyarada maanta ee maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii macanaa hiba maxamed doon hiba nuura iyo heesteedii laalays
sasilaaleys iyo hibe maxamed waxay guraandu ahayd barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukay waxaan idinkaga tegaynaa tan iyo galabta nabadgelyo